gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta degmada wadajiro oo markaasi lagu dhisi doono iskutashi dadweyne kaas oo qayb ka ah barnaamijka dalkaaga ku dhiso hal dolar gudoomiyaha degmada wadajiro mudane axmed cabdulaahi afrax oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu mahadceliyey duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale sida uu markaasi had iyo jeer ugu diyaar garoobayo horumarinta caasimada muqdisho waxaa sharaf weyn noo ah maalin weyn noo ah maanta in duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka banaadir noo dhagax dhigo xarunta oo la ballaarinaayo oo lagu soo kordhinayo qayb casri ah oo aada u qurux badan naqshadda halkan ka muuqato dhagax dhiga guddoomiyaha waxaan rajaynaynaa inay noogu xigi doonto dhismo deg deg ah oo aan bilaabi doonno mudane guddoomiye sanad iyo siddeed bilood aan guddoomiyaha degmada ahaa waxaan ku riyoonayey oo aan muxuu ahay mar kastaba hurdada aan uga soo toosayey in ay maantoo kale noo hirgasho degmada wadajir oo ah runtii degmo qadiimi ah maantana noqotay noqotay degmo awoowe ah degmooyin badan ay ka farcameen ilaa afar degmo saddex degmo ay ka farcameen waxaa noo cuntami weyday inay ku sugnaato dhismaha kooban markii aad xilkan lay magacaabay oo aan muxuu ahaa degmada guddoomiyaheeda mar kale aan noqday waxaanu ka fikirnay inaan qurxinno markii aan wanaajinay horta hortayna oo aan dhir ku abuurnay oo aan interlog saarno oon hagaajinay waxaa noo soo baxday in wax naga dhiman yihiin ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ugu baaqay ummadda soomaaliyeed in ay isku tashtaan oo markaasi dalkooda dhistaan islamarkaana ay ka maarmaan gacmaha shisheeye waa halkudhigii ahay dalkaa ku dhisa hal doolar oo macnaheedu waa isku tashi maanta fursad ayay noo tahay inaan degmadii wadajir dhismaheedii la casriyeynaayo loona dhisaayo hab casri ah oo ilaa iyo dhowr dabaq ah saddex dabaq laga dhigaayo oo runtii naqshadii laga sameeyey naqshad aada iyo aada u qurux badan laga sameeyey oon bis iraba jah ama adba joogtiinba saacaddan idiyo sidaan u dhisan haddii ilaah yidhaahdo hadday nafta nugu sintana ayadoo sida halkaan nooga muuqato noogu dhisana xarga ka jari doonnaa insha allah